الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka gaar ahaan reer puntland maanta oo ay tahay bisha siddeed iyo toban maalin sabti ah annagoo ah golaha wakiilada puntland waxaannu mooshin ka geynay shirkaddii dekadda boosaasoo la wareegtay laba sano muddo ku dhow ballankuna ahaa inay laba fays ku samayso maalinta lagu wareejiyana ay shaqada bilowdo ilaa iyo hadda waxay bilowdana lama hayo cashuur bay meesha ka gurataa dekaddii waa dayacan tahay waxaa mooddaa curaar inay u haysato shirkad kale oo maanta iman kartaana ma jirto maadaama ay iyadu fadhido golaha wakiilada dowladda federaalka ah hadda ka hor go'aan buu ka soo saaray shirkadda bibiwol inay iskaga baxdo xeebaha soomaaliya maadaama ay ka soo saartay go'aan shirkaddu goluhu ka soo saareen shuruudihiina ay jebisay ee puntland kula ballantay mooshin baannu ka geynay guddoonkaa gacanta ku haya xildhibaan baa mooshinkaa gudbiyey waxaannu sugaynaa insha allaahu doodiisii iyo codkiisii baannu sugaynaa sidaasaan rabnaa inaan la socodsiinno ummadda puntland waxayna anfacana ma aha in dekadeennii sidaa lagu haysto wax dana oo inooku jiraana aanay jirin hal badiil ma keenin hal badiil oo qura ma keenin lacagna way gurataa waxaan rajaynaynaa insha allaahu sida salaaxa in ilaahayna waafajiyo shirkado ka khayr badanna in ilaahay inoo keeno oo wax inoo qabta intaasaan rabnaa inaan soo gudbinno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sheegeen mooshinkaas waannu geynay waanala ka aqbalay ilaa dhowr iyo labaatan xildhibaan baannu nahay waxaannu kaloo shacabka puntland u sheegaynaa iyo shacabka soomaaliyeedba bibi wool inay heshiisyadii baarlamaanku la galeen ay ka baxday waxna aysan u qaban horena looguma dhammayn dawladda federaalkuna way diidday bibi wol soomaaliya inay ka shaqayso baarlamaanka ugu sarreeya soomaaliya weeye waa isku raaceen inaysan ka shaqayn soomaaliya mar haddii baarlamaanka annagu aannu doorannay ee puntland laga doortay ee somalilan maamul goboleedka somalilan laga soo doortay ee laga soo doortay jubbaland laga soo doortay ee laga soo doortay galmudug laga soo doortay shabeelle laga soo doortay waxa weeye kuli laga soo doortay laga soo doortay koonfur galbeed laga soo doortay mar haddii ay diideen hadda annaguna waxa weeye haddii ay diideen annaguna waannu diidnay mooshin baannu wadnaa hawshuna sidaa weeye waxaan kaloo u sheegaynaa anugu siiba waxaan ahay ninkii xildhibaanka ahaa oo diiday maalintii hore haddeerna weli barti baan ku taagnaa wixii lala galayna ka baxe horeyna hadda waa u diidanayn haddana waxaan leenahay shacabka puntland nala shaqeeya islaamka iyo ummadda soomaaliyeed iyo ummadda reer puntland asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan halkaan ka caddaynaynaa sidii mudanayaasha igu horreeyaba ay sheegeen in laga gudbiyey kabeniga bidhi wool la yidhaahdo mooshin mooshinkaasoo waafaqsan sharciga laba qodob laba fays baa loo ansixiyey inay dekeddaa ku dhisto muddo waxa weeye shaqada ku bilaabaan muddo hal sano gudaheeda sannadkii iyo bilo dheeraadiba waa gudbeen waxay ku joogtaa shirkaddaasu sifo sharci darra ah oo shaqaha oo hadda ay weli ka qabatay ma jirto wasiirkii waa joogaa dekedaha ee puntland waa u yeedhi doonnaa heshiisyadii iyo wadahadalkii aannu gallayna way yaalleen oo arkiifyaday ku jiraan shirkadda bidiwol waxay ku shaqaynaysaa sharci darro dalkana waxaan leennahay iskaga baxdo waxa weeye waxaannu arrimahaas u leennahay maadaama ay laba sano hadda ka shaqaysanaysay dekeddii oo lacag ka qaadaysay wax shaqaana aynan noo qaban boosaasoo anaa hadda ka imi dekeddii waa buuxsantay ciid baa soo buuxisay dekedda dusheedii bacaaddaa fadhiistay oo waa laga shaqayn jiroo dekeddad lebay ahayd qof looma oggolaa maana boli baa lagu qabsaday nimanka beniya niman baa qabsaday aan wax wax la jeclaha iyo wax dana ka lahayn dalkan ciid baa qarisay dekadda oogo iyo bannaanba waa malaacsantay waxaan u sheegaynaa marka ee, ummadda soomaaliyeed iyo ummadda reer puntlandba in nimankaasi laga ay mataqaannaa golahan aan uga yeeri doonno oo ay iman doonaan een, sharciga aan mooshinka aan ka gudbinnana uu yahay mooshin sharciga oo la rabo in lagula xisaabtamo een, waxaan kaloo u sheegaynaa dowladda federaalka oo soomaaliya horey bay u diideen imaaraadkuna faragelin qaawan buu ku hayaa dalka soomaaliya dowlado badan buu lacag nagu siiyey oo wuxuu ku baaqay in la qabsado soomaaliya dekadaheeda iyo xeebaheeda een, waxaanuna u sheegaynaa imaaraadka inaanna la qabsanayna aanu rag nahay oo iska celin doonno dalka iyaga uu yahay dal dal leh oo aanu difaaciisa iyo maaragtay shaqadiisaba diyaaru nahay Ee, waxaan ugu baaqaynaa marka imaaraadku waxaanu ahayn dal daris oo islaama laakiin sifada ay hadda ku shaqaynayaan waa sifa aan annagana dani noogu jirin iyagana dani ugu jirin waxaan ugu baaqaynaa si deg dega inay dekadda uga baxaan iyo dalka soomaaliyaba Een, ee buray ee xildhibaanada mooshinka gudbiya ama mooshinka wax yar idii akhriyo ee mooshinka labaatan bay ku dhowaayeen ee kow ee ku socota ee guddoonka golaha wakiilada ujeedda mooshin ka dhana heshiiska dekadda boosaaso mudana guddoomiye mudanayaal maanta oo taariikhdu tahay ee waxa weeye lix iyo tobanka bisha lixaad ee waxaan halkan ugu soo gudbinaynaa golaha wakiilada annagoo xildhibaanada ku saxan mooshinkan kaasoo ah inuu biray heshiiskii ballaarinta dekadda booso kadib markii shirkadii global port surface ay ka soo bixi weyday heshiiskii ballaarinta iyo dhismaha ee boosaaso oo dhigaya in shirkadda dekadda dhismaha iyo ballaarinta bilowda marka lagu wareejiyo muddo laba sano gudahooda ku dhammaystirto isla markaana ku maalgelisa lacag dhan saddex boqol soddon iyo lix milyan oo dollar iyadoo ka dhigaysa laba weji wejiga koowaad ahaa boqol soddon iyo lix milyan iyo wejiga labaad ahaa laba boqol oo milyan ilaa iyo haddana ma jirto wax eh, qalab iyo dhismo oo ay keentay iyo wax shaqaa ballaarina oo bilowday muddo sanad iyo wax dheer ah sidaa darteed heshiiska dekadda Bunt- boosaaso ee lala galay ee lixdii bishii afaraad laba kun iyo toddobiyo toban waxaa jabisay shirkadda ee global port surface sida uu qorayo heshiiska ay galeen dowladda puntland shirkadda global port surface qodobka shanaad oo oo ah ballaarinta dekadda booso iyo farqooyinkiisa kala duwan qodobka labaatan iyo lixaad oo oo dhigaya joojinta ku-xadgudubka shirkaddu ay samayso ee farqooyinkiisa kala duwan ee waxaan aqrinaynaa in jadwaladii loogu talagalay ee labaad ilaa lixaad ay dhammaantood bureen wa- ee dekadiina ay cidbuuxisay sidaa darka mooshintii waa aqbal guddoonkuna waa qabtay waana ka warsugaynaa